kulankan ay soo qabanqaabiyeen maamulkii howlwadeenada iskuullada ixyaa culuumudiin ee xerada iifo ayaa waxaa ka soo qaybgalay qeybaha kala duwan ee culimmada diinta ee xerada maamulka xerada iifo iyo ururka dhallinyarada waxaana looga hadlay isticmaalka muqaadaraadku saameyn ballaaran ku yeeshay dhallinyarada iyo tayeynta tacliinta sida uu sheegay sheekh cabdilatiif shariif axmed hormuudka iskuullada ixyaa oo martigeliyey shirkan abka koowaad waxaa weeyaan caqabadda ay nagu keentay jiilkeennii yaryaraa ilmihii yaryaraa ee noqon lahaa mustaqbalka ummaddan dadkii hagi lahaa noqon lahaa daraagiska ama daroogada noocyadeeda kala duwan tuwaaka laga bilaabo ilaa khamro inta u dhexayso shiishadda ruuxeeda waa lagu sheegay magaaladan wax walba ayaa la isticmaalaa ilmihii marka noloshii bay ka dhaceen caqabad baa imaatay oo daraagiskaas uu keenay caqabaddaa waxaa ka mid ah ilmihii inay isdilaan caqabaddaa waxaa ka mid ah ilmihii inayan tacliim baran caqabaddaa waxaa ka mid ah ilmihii in ay habeenkii waddooyinka istaagaan dadka taleefoonnada ay ka dhacaan kulanka ayaa lagu falanqeeyey saamaynta maandooriyaha ku yeeshay da'yarta iyo sidii loo tayayn lahaa tacliinta xerada tubaaka lasoo suubiyey oo xashiisha ku dhex jiro oo carruurteenna kuwa kubadda ciyaara kuwa wax baranaya kulli ay iibsadaan oo ay dhahayaan weliba qofku fahmuu ka helayaa dadnimuu ka helaya ay ka dhaadhacsan tahay oo kubadda ciyaaraya ay ka dhaadhacsan tahay inuusan daalaynin haddii uu cuno kuwa annaga naga mid a yaa ka ganacsanaya suuqay la dhex fadhiyaan way u hagaajinayaan annagana indhahan ka daawanaynaa kow dhallinyarteenna siminaaro aanu qabanno siminaaro islaami ah oo nin walba oo fii sabiil oo ninna waxba rabin dowladda akhbaar la siiyo waxaan idhi dadkan wada sheega xeerkan malaayadan wada timaha xun ee daroogastayaalkan haddii dowladda intaan la kaashano maamulkii culimmada intaan isu tagnaan dhahno nin allaaliya ninkii barnaamijka noocaasa ku salaysanaad aragtaanba ha la soo qabto steshinka ha la keeno hala ganaaxo toban kun oo inaan samayno awalan in la burburiyo meelaha daraagiska lagu gabo aaniyan mashruuc rasmi oo la dagaalama inaan samayno ee aanan wixii maanta markaan isu sheegno aanan meeshan aanan kaga tegin yay u baahan tahay marka haddee shariifku wuu dadaalay laakiin hadday fadhigan fadhiyadii kale ee aan ku kala tegi jirnay hadduu noqdona wixii wax zuulahaya ma ah waxay si wada jira u qireen caqabadaha jira arrintuna arrin yar ma aha waa arrin weyn wey arrin weyn hadday tahayna intayna haddaan gacmahaas qabsanno waxba kama qaban karno ilaa hal qodob mooyaane halka qodobba muxuu yahay innagoo gacmahaas qabsanna iyo dowladda waa noola socoto xashiishka waa la og yahay hal section kaliya ma aha hal section kaliya ma waa hal section lagu fiqin kan gadaa la garan ilma adeeru idinla yahay ilma adeeru nala yahay wana la dhashay waan garanaynaa bal iskaba daayahay waa inaad diris la tahaa suuragal ah saamayn uu kugu leh haddii la soo xeer xitaa dadka u dhaqaaqayo u ordaa inaad ku jirtaa suuragal ah waxaan qabaa sababtu inay tahay mas-uuliyaddii oo la gabay haddii ay noqoto hogaankii bulshada haddii ay noqoto culamaa udiinkii haddii ay noqoto ururada bulshada shaqooyinkii iyo waajibaadka ay lahaayeen markay ka gaabiyeen dadaa fursadahaas ka faa'iidaysta inta badan oo fasahaad iyo inta xunba bulshada ku dhex abuura marka ninkii wanaagga iyo maxaa leeyahay horumarka inuu ka shaqeeyla rabay hadduu seexdo nin faduul ahoo dhibaato inta bulshada la harayso yaa fursada qaadanaya kaasaa fursada ka faa'iidaysanaya marka waxaan qabaa mas-uuliyaddii ayaa laga gaabiyey mas-uuliyaddii in la xambaarto gabagabadii kulanka oo saacado badan socday ayaa laga soo saaray warmurtiyeed iyo talooyin la rabo in wax looga qabto dhibaatooyinka laga hadlay kaasoo ay saxaafadda la wadaageen qodobka koowaad oo ah in la dhiso guddi isku dhaf ah ee bulshada qaybaheeda kala duwan qodobka labaad wuxuu yahay wacyigelin iyo baraarujin joogto ah in la qabto xarada ifo qodobka saddexaad siminaaro laga hadlayo khatarta maandooriyaha in la qabto qodobka afaraad in mudaharaad nabdoon oo looga soo horjeedo isticmaalka maandooriyaha ay ku batay xarada qaxootiga ifo qodobka shanaad shir lala yeesho ganacsatada ku lugla maandooriyaha iyo kuwa keena suuqa qodobka toddobaad tayeynta waxbarashada in la tayeeyo waxbarashada xarooyinka khaasatan ifo qodobka toddobaad in in loo midoobo hooshan oo ay ahayn mid maanta kale looga hadlo oo ay noqoto mid ficil laga ficil ahaan loo qabto qodobka u dambeeya qodobka sideedaad in lala kaashado dowladda hay-adaha iyo dhammaan inta ay qusayso arrintan maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab